cali ibrahim banaanbaxan wuxuu ahay de bulshada magaalada muqdisho oo aada u careysan oo aada ogtahay waxa dhacay iyo foolxumada ay lahaayeen oo dadka dhinta lagu qiyaasayo inay saddex boqol ka badan yihiin midkuna dhaawacyaduna ayba tiro beeleen oo wax la sheegi karo ay dhaafeen bulshada oo ka caraysan ayaa banaanbaxa samaysay maamulka gobolka banaadirna waa ay horkacayeen marka dadku waxay lun ka soo bilaabeen isaad iyo coonis waxaa lagu soo gebagabeeyey daljirka dahsoon waxaad markaa ka warantaa bal sida uu ahaa dareenka dadka bal haddaad sawir ka bixisa caashe ibraahim dareenka dadka wax la qiyaasi karo iyo wax la koobi karo ma ahan waxaa weriyaasha qaar ay la kulmeen oo weliba codkooda ay soo duubeen hooyo sagaal agoona oo ay dhashay ku weyday oo inta isdardarsay madaxii isku darsamay qofba marku dhegaysa haddii alla kuruna wax la qiyaasi karo maahan dhibaatada dadku ay qabaan ilaa hadda dadaa ehelkoodii aan haynin oo meel ay ku sheegaan aan ogey dadkii intii dhimatay dhuxulay noqdeen lama kala yaqaano marka rag iyo dumar lama kala gara karo dogobyo madmadoobo meela yalyaalay noqdeen ilaa hadda marka dhibaatada ugu badan waxay haysataa ummadda ehelkeedii aan meel ay ku sheegto haynin waa gartay marka dadka banaanbaxa dhigayay ee soo baxay maxay lahaayeen marka iyagu
dareenka iyo shucuurta dadku ay ka muuqdaan waxa waaye dee maanta bulshada muqdisho ku nool iyo ama ummadda soomaaliyeed oo dhan intii aragtay falkii halkaa ka dhacay iyo dhibaatada dhacday wax dareenkooda sare u qaaday marka aadaa dadka damiirkooda u kacsan yahay dhibaatadan way kusoo laalaabato qaraxyadan way kusoo noqnoqdeen oo muddo badan ayay balaayo usoo joogeen laakiin tan oo kale weli lama arkin wadadii ugu mashquulka badneed magaalada muqdisho in inta lasoo raro haddii alla kuuriyo gaari si ama lagu dhex qarxiyo wax la wax lala yaabay noqotay iyo ummadda ku baabaaday calaa kulli xaal qaraxan wuxuu ahay kii ugu weynaay oo ugu khasaaraha badnaay ee ka dhaca soomaaliya ama muqdisho marka ummadda dareenkooda wax la xisaabi karo maahan haddii de waxaana lagu safay karaa kuban dubatay kuman doorsatoo dhiigu daadanayo kuman guryaha lagu disoo weli ku hortuugan iyo kumanaan la doondoonayo weli la daba joogo marka ummaddii intaasay uqaybsatay waxaad markaa ka warantaa dadkani yaa soo abaabul ma dad iskooda u kacay bay ahaayeen ma degmooyinkiibaa kacay muxuu banaanbaxan afar labaatan saaca laga joogaa xilligii qaraxu u dhacay iyo xilligan ay soo baxayaan marka dadku ma dad iskood usoo kacayba mis waa dad xaafadaha iyo laga soo abaabulay
caashooy haddii alla kuurooya inkastoo banaanbaxa maamulka gobolka banaadir uu horkacayay haddana dadku shalay sidii qaraxu u dhacay mana aysa seexan mana aysa fariisan markaad tagto isbitaalada hortooda banaanbaxaad u malaynaysay markaad tagto goobtii qaraxu ka dhacay sidoo kalea dadku u dhoobnaay dadkaas eeladoodii ayay raadinayeen qaar maydkoodii raadinayeen qaar dhaawacay raadinayeen qaar isbitaaladii iyay isaga daba noqonayeen marka waa bulshadii shalay sidii wax u dhaceen ilaa hadda ayay taagnaayeen dadku oo ay weli iska daba meeraysanayaan marka abaabul uma baahnayn horkac keliya unbay u baahan yihiin bulshadu waxaad markaa ka warantaa ugu dambayntii cismaan cabdulaahi guure waxaa tahay nin abwaana haddana saxafiya bal qaraxii shalay sifo ka bixi qaraxii shalay wax lagu sufeeyo lama yaqaan sifadoodu waxay tahay haddii alla kuri wax badan aan soo sheegnay wax badan aan ka hadalnay duruufaha adduunka iyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan xataa waa dhahnay hase yeeshee hadda meel xumay gaartay marka sifaha aan ka bixi lahaa waxa waaye bahal kuwa hamuun qaba baroor kuguma dhaafe iska celiya ummaddan idin daymaayaan haddii kale dadka waa la dabar goynaya